الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وحين كسو شرني باب المفعل والمفعل ومعانيهما وحين صومرني mafcal iyo mafcil qaababkaas mafcal iyo mafcil markay ku imanayaan markay qiyaaska noqdaan waxyaabaha u sababaya in shaygaasi uu qaabkaa ku qiyaasoobo waxaynu kaloo hore u xusnay inuu jiro shaad shaadkaasina uu yahay saddex nooc mid ku yimaada laba weji weji uu ku waafaqayo qiyaaska iyo weji shaada iyo mid ku yimaada hal weji oo kasro qura ku yimaada iyo mid la yidhaahdo muthallath oo cayntiisa ay ku bannaan yihiin saddex weji tirada guud marka la ysu geeyo marna wuxuu noqdaa lix iyo afartan marna wuxuu noqdaa shan iyo afartan lix iyo afartan wuxuu noqdaa marka la kala tiriyo macjizun iyo macjizatun macjizun iyo macjizatun marka la ysku tiriyo oo ka ta-dale la yska reebo laba-iyo labaatan buu noqonayaa noocaas hore ee labada weji ku imanaya qeybta kasrada qura ku imanaysaana waxay noqonaysaa siddeed iyo toban qeybta muthaladka ah ee ku imanaysa saddexda weji iyaduna waa shan marka la ysu geeyo waa afartan iyo shan haddii lagu daro macjizatunna waa afartan iyo lix waa intuu sheegaya alimaam ibn malik raximahu llahu tacaala waxyaabo kale oo culimmada qaar ay ku dareen iyaguna way jiraan intaa markaynu hordhac ahaan u qaadanno kolay darsigii ugu dambeeyey laqbada si fiican umaynu wada akhriin oo kamaynaan gaadhsiin darsigii ugu dambeeyey markaa waxaynu soo qaadannay saddex iyo labaatankaas labada weji ku imanaya koob iyo toban ka midii inay ku shaadoobeen masdernimada koob iyo tobankaas oo ahaa madlimatun iyo madlicun iyo maxmidatun iyo madimatun iyo madinnatun iyo madillatun iyo macjizun iyo macjizatun iyo mahlikatun iyo mactibatun iyo maxsabatun inta kalena waxay ku shaadowday darafnimo haddaba waxaa aada u muhiima inaad ogaato markaad laqbaynaysid waa in laga dareemaa macnayntaad macnaynayso kii ku shaadoobay masterka macno master mathalan waxaad odhanaysaa washadda waxa shaadoobay alladii kiibaa shaadoobay ictasala durkay can daalika kaa la soo sheegay oo qaacidada iyo daabitkaasa ka durkay madlimatun dulmi baa shaadoobay madlicun soo bixid baa shaadowday eeg dulmi baynu niri madlic soo bixid baynu niri waa in meeshii laga dareemaa macno master aljamci majmac baa loo jeedaa meeshii lagu kulmaayey ayaa shaadowday maxmidatun mahadcelin baa shaadowday madimmatun dhaleecayn baa shaadowday mansikun meeshii lagu cibaadaysanayay baa shaadowday madinnatu lbukhalaa dhabcaalnimada kuwa dhabcaallada a baa shaadowday masallatun meeshii lagu simbiririxday baa shaadowday mafriqun mafriqun meeshii wax lagu kala saaraya baa shaadowday madallatun lumitaankii baa shaadoobay eeg lumitaan baynu niri waayo master baa la doonaya madabbun meeshii la gurguuranaya baa shaadowday maxshirun meeshii wax lagu ururinaya baa shaadowday maskinun meeshii la degaya baa shaadowday maxillu man nasala booska kii degay ayaa shaadoobay wamacjizun kari waabaa shaadoobay iyo tamar darri ay mujar wamacjizun ay mujaradan isagoo la dhartiray min ataa'i ta laga dhartiray iyo wa bitaa'in wa multabisan bitaa'in isagoo ta ku dheehan oo macjizatun ah huma dabeetana mahlikatun halaag baa shaadoobay mactibatun canaan baa shaadowday mafcalun mafcal baa shaadoobay mafcalkaas oo min dac dac laga soo qaatay iyo wa min wajila wajila laga soo qaatay oo loo jeedo darafkii ka yimi wadaca iyo wajila kaasoo noqonaya in lagu keeno darafkii mafcal oo mowdac iyo mawjal la yiraahdo calaa madhabi alimaam ibni maalik iyo culammada ku raacday macha min ixsib wadarbin wasnu mafcalatin mawqacatun kulu daa wajhaahu qad xumila beydka qeybtiisa hore waxaa ku sugan laba ka koobaad waa ku inoogu tilmaamaya ixsib ixsib waa ficil amar laakiin wuxuu uga jeedaa sheikhu raximahu llahu tacaala kelmaddii laga keenay masterkeeda darafkeeda iyo masterkeeda miimiga ah sidee loo odhanaya wuxuu yidhi sheikhu raximahu llahu tacaala wasnu mafcalatin ay washadda waxa shaadowday wasnu mafcalatin mafcala wasankeedaa shaadowday macahaa maca almadkuuraati kelmadaha lasoo sheegay la jirkeeda xaal ay tahay oo min ixsib masuuqan xaal uu yahay ereygaasi mid laga soo qaatay min ixsib min master ixsib masterka ixsib iyo wa darbin darbin masterkeeda xaal uu yahay mid laga soo qaatay xasiba waa ficil calaa wasni facilo maadigiisu uu ahaa waxaynu hore u soo marnay ficilka xasiba inuu ka mid yahay ficiladii ka shaadoobay facila gaar ahaan qeybtii ku imanaysay labada weji waa kii imaamku yidhi ibnu maalik raximahu llah wajhani fiihi min ixsib mac wakiirta waxir tancinba istaya istawlahya bis wahila laba weji baa ku bannaanaa markaa mudaariciisa weji qiyaasa oo ah caynta in la fadxeeyo oo la yidhaahdo xasiba yaxsabu iyo weji shaada oo caynta in la kasreeye ah haddaynu ku horrayno wejiga qiyaaska ah xasiba yaxsabu waxay ahayd masterka iyo labada darafba in lagu keeno mafcalatun oo la yidhaahdo maxsaba inay waa qeybtii caynta mudaarica la fadxaynayey haddii la yidhaahdo waa xasiba yaxsibu taana wuxuu noqonayaa qaybtii ahayd iftax masdaran wasiwaa hogsir haddaba qaybta hore aynu ku noqonee marka la yidhaahdo xasiba yaxsabu qiyaasku wuxuu keensanaya masderka iyo darafka labadiisa noocba caynta in la fadxeeyo haddaba wejigaas darafkiibaa wuxuu ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa oo maxsabatun ah oo macnuhu u yahay halkii wax lagu maleeyey iyo goortii la maleeyey laakiin masterkii baa laba weji ku yimi weji fadxa ah oo qiyaas ah iyo weji kasra ah oo shaad ah xasiba yaxsabu maxsabatan ay xisaaban male ayuu maleeyey oo wejigii qiyaaska ahaa maxsibatunna waa shaad marka lagu socdo wejiga caynta mudaarica la kasraynayo oo ah xasiba yaxsibu wuxuu noqonayaa qaybtii ahayd iftax masdaran wasiwaa hogsir masdarkana fadxee labada darafna kasree qaybtaa haddaba markuu noqdo masdarkii labada weji ee ku bannaan ee midna uu yahay fadxada midna uu yahay kasrada ayaa markaana kasradu noqonaysaa shaad darafkiina wuxuu ku yimi wejigiisii caadiga ahaa oo maxsibatun marka maxsibatun darafka labadiisa nooc waxay ku imanayaan oo qiyaas ahaanay ugu imanayaan marka caynta mudaarica la kasreeyo wa darbin wuxuu uga jeedaa daraba yadribu daraba yadribu waa shuhratu kasra shuhratu kasruhuna wuxuu ka mid yahay qeybtii la odhan jiray iftax masteran wa siwaahu ksir masterkana fadxee masterka wixii aan ahaynna kasree waxa aan masterka ahaynina waa darafkii labadiisi nooc haddaba kelmadan daraba masterkeedii wuxuu ku yimi wejigii caadiga ahaa oo daraba yadribu madraban ay darban laakiin darafkiiba wuxuu ku yimi laba weji weji qiyaasa oo caynta in la kasreeyo ah iyo weji shaada oo caynta in la fadxeeyo ah wuxuu yidhi sheikhu raximahullah ay washada waxaa shaadoobay wasnu mafcalatin wasankaa mafcalaa shaadoobay macahaa kelmadaha la jirkooda xaaluu yahay oo min ixsib laga soo qaatay masterka ixsib iyo wa darbin wasanka darbin laga soo qaatay waxa aad iyo aad u muhiima markaad doonaysa inaad laqbayso ama aad macnayso kelmadahan waxaa fiican inaad ugu dhawaaqdo wejigii shaadka ahaa mathalan mathalan markaad leedahay washadda aladii can dalika ictazala washadda waxaa shaadoobay alladii kii ictasala durkay can daalika arrinkaas madlimatun dulmi baa shaadoobay laba arrinba waa lagaaga baahan yahi qodobka koowaad waa inaad ugu dhawaaqdaa sidii shaadka ahayd oo aanad odran madlamatun inay madlamatun markaad tidhaahdo waa weji qiyaasee waa inaad markaa ugu dhawaaqdaa sida fiican weeyaane wejigii shaadka ahaa oo aad tidhaahdaa washadda waxaa shaadoobay alladii kii ictasala durkay can daalika arrinkaa ka durkay madlimatun baa shaadowday maxmidatun baa shaadowday haddaad laakiin tidhaahdo madlamatun baa shaadowday dee madlamatun waa wejigii qiyaaskaay xaggay ka shaadowday been baaba kugu soo dhuuman karta waxaa kaloo muhiima ereyga markaad macnaynaysid waa in laga dhadhansadaa inuu yahay kii ku shaadoobay darafka iyo inuu yahay kii ku shaadoobay masterka mathalan waa inaad tidhaahdaa madlimatun dulmi baa shaadoobay maxmidatun mahadin baa shaadowday madimmatun dhaleecayn baa shaadowday waayo caynta marka la kasreeyo ayay shaad noqonaysaa haddii sida kale lafteeda aad marto waa laga fiican yahay laakiin dhibi kuma sugnaa oo aad tidhaahdo madlamatun baa shaadowday waayo macnuhu wuxuu noqonayaa kelmadda waxaa ku bannaan weji shaada inta kalena dariiqaas ayaad marinaysaa kullu daa kaa dhammaantii wajhaahu labadiisa weji qad xumila waa la soo raray oo canilcarabi baa laga soo raray alimaamu siibaweyhi raximahu llahu tacaala waxay culammada qaar ka sheegeen oo sheikh cayshaawi la yidhaahdaa uu ka soo naqliyey inuu yidhi madlimatun iyadoo master miimiyana ma aha darafna ma aha ee waxaa loo jeedaa wixii markii lagu dulmiyey lagaa qaatay waxa lagaa qaatay waxaad odhanaysaa madlimatun ama qalin ha noqdo ama buug ha noqdo ama guri ha noqdo haadihi madlimatu zaydin baad odhanaysaa ay maa ukhida minhu dulman marka isagu wuxuu yidhi waa wixii la qaatay baa la yidhahdaa culammada qaar baa markaa ishaaro waxay yidhaahdeen wa qaala siibaweyhi ina almadlima ism lima qad akhadathu aldalama wa qaala siibaweyhi ina almadlima imaamu siibaweyhi wuxuu yidhi madlimatun ismun limaa qad akhadathu aldalama wuxuu isim u yahay iyo magac wixii ay qaateen dadka daalimiinta ah dadka daalimiinta ahi wixii ay qaateen ayuu isim u yahay noocii waxaynu gelaynaa labaad ee ku shaadoobay kasrada والكسر آفر لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوال إبلا من إئو واغفر وعذر وحم مافعلة ومن رزا واعرف إذن منبت وصلا بمفعل اشرق مع قرب واسقضان رجعك زر ثم ما فعل تقدر واشرقان بخلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لما أهلك التثليث قد بذلا وحال كان كقل يا شيخ رحمه الله تعالى سديد يطبنك كشادو بكسرة wuxuu yidhi iimaanku wاlkasra afrid alkasra waa mafcuul muqadam mafcuul muqadam waxay u tahay ficilka amar ee afrid waa min afcala alamru afcilti aynu soo marnay wa afrid gaar yeel ama gooni yeel alkasra kasrada gooni yeel limarfiqin marfiqin u gooni yeel iyo wa macsiyatin macsiyatin u gooni yeel wa masjidin masjidin u gooni yeel makbirin ay wa makbirin makbirin u gooni yeel ma'win ay wa ma'win ma'win u gooni yeel ma'wigaas oo xawal ibila geel koobay mafcilatin mafcilatin markaa waa la kasraynaya mafcilatin ay walkasra afrid limafcilatin mafcilatin kasrada u gaar yeel mini wi xaal ay tahay mid laga soo qaatay masterka iwi iyo wakfir xaal ay tahay mid laga soo qaatay masterka ikfir iyo wa cudrin xaal ay tahay mid laga soo qaatay masterka cudrin iyo waxma xaal ay tahay mid laga soo qaatay masterka ixma wa min rasaa xaal ay tahay mid laga soo qaatay masterka rasaa wacrif xaal ay tahay mid laga soo qaatay masterka icrif udnun xaal ay tahay mid laga soo qaatay masterka udnun manbitin ay wa afrid ilkasra limanbitin kasrada waxaad u gaar yeeshaa manbitin wasilan la xidhiidhi bimafcili shruq mafcilka ushruq la xidhiidhi maca qurub uqrub xaal uu la jirkiisa yahay wasqudan xaal uu usqudan la jirkiisa yahay rajaca ay maca rajaca xaal uu yahay rajaca la jirkeeda ujzur ay macajzur iyo ujzur xaal uu la jirkeeda yahay walkasra afrid limarfiqin wa macsiyatin sidaynu tilmaannay kasra way nasbisan tahay waana mafcuul muqadam waxay u tahay ficilka amar ee afrid mafcilatin waxay ku cadfan tahay marfiq kutubta qaar waxay odhanayaan mafcilatun laakiin sida saxda ahi waxa weeyaan in la kasreeyo oo la yidhaahdo mafcilatin macnuhu waxa weeyaan wa afrid ilkasra limafcilatin mafcilatin ayadana waxaad u gaar yeeshaa kasrada mafciladaas oo min iwi laga soo qaatay masterka iwi iyo waqfir iyo wacudrin iyo waxma ayib manbitin ayaduna waxay ku cadfan tahay marfiq walkasra wa afrid ilkasra kasradana waxaad u gaar yeeshaa limanbitin manbit u gaar yeel wasila waa ficil amar silan buu ahaa la xidhiidhi bimafcili shruq mafcilka ushruq la xidhiidhi nuunu tawkiid alkhafiifa marka la isku taago sidii tanwiintoo kalea laga dhigaa haddaba alimaam ibni maalik raximahu llahu tacaala sidaasuu sameeyey siddeed iyo tobankan maxaa ku shaadoobay daraf maxaase ku shaadoobay master master waxaa ku shaadoobay toban tobankaasaan marka hore kuu sheegayaa anigoo kuu macnaynaya adiguna markaa calaamadso ka koobaad marfiq oo mafcil ah oo macnaheedu uu yahay rifqun dhibirsanaan oo rafaqa wuu dhibirsanaaday yarfuqu wuu dhibirsanaanayaa ay rifqan ina arifqa laa yakunu fii shayin ilaa zaanahu wa ina alcunfa laa yakunu fii shayin ilaa shaanah aw kama qaala sala allahu caleyh wasalam wa macsiyatin caasiid ama maqliwaah ka labaadna markaa waa macsiya ka saddexaad ee masterka ku shaadoobay waa makbirin weynaan kabira arajulu ninkiibaa weynaaday yakbaru wuu weynaanayaa makbiran ay kibaran weynaan buu weynaanayaa markaa makbir waa master wuxuu ku shaadoobay masternimada ka afraad waa ma'wiyatun oo macnaheedu uu yahay wuu u debcay ama wuu u naxariistay awaa lahu ay rathaa lahu wuu u baroordiiqay ama raqa lahu wuu u debcay waraximahu wuu u naxariistay marka waa ma'wiyatun minewi waa halka uu leeyahay ka shanaad waa makfira taana wuxuu inoogu tilmaamay wakfir ka lixaad waa macdiratun kaana wuxuu inoogu tilmaamay wa cudrin ka toddobaad waa maxmiyatun kaana wuxuu inoogu tilmaamay waxma ka sideedaad waa marzi'atun kaana wuxuu inoogu tilmaamay wa min raza haddaba qaar baan macnahooda kaaga booday makfiratun waa iska caano waynu naqaanaa waa dembi dhaaf macdiratunna waa cudurdaar cadara yacduru macdiratan ay cuduran waxma macnaheedu waxa weeyaan waa ficil amar iminka laakiin waa xamiya canhu wuu ka santaagay oo wixii aan laa'iqa u ahayn buu diiday xamiya yaxma karadya yarda ay anifa minhu wuu ka santaagay wa min raza waa razaa ficilku wuxuu ahaa razaa laakiin gabayga daraaddeed buu takhfiifiyey culammada qaar waxay ku macnaynayaan macnaheedu inuu yahay naqasahu wuu nuqsaamiyey ama asaabahu bimusiibatin musiibo ayuu ku riday qaarna waxay ku macnaynayaan khayr buu usoo kordhiyey ka sagaalaad waa macrifatun carafa shay-a yacrifuhu macrifatan kaana wuxuu inoogu tilmaamay wacrif ka tobnaad waa marjicun kaana wuxuu inoogu tilmaamay rajaca intaa waxaa shaadoobay masterka inta kale soo hadhay oo sideed ah oo ka koobaad uu yahay masjid ka labaadna uu yahay ma'win xawal ibila ka saddexaadna uu yahay madinnatun ka afraadna uu yahay manbitun ka shanaadna uu yahay mashriqun ka lixaadna uu yahay maqribun ka toddobaadna uu yahay masqidun ka sideedaadna uu yahay majziratun intaasina waxay ku shaadoobeen darafka walkasra afrid limarfiqin wa afrid keli yeel alkasra kasrada keli yeel limarfiqin marfiqin u keli yeel markaa tiraahdo rafaqa yarfuqu cayntii mudaaric waa damaysan tahay caynta mudaaricu hadday damaysan tahayna waxay ahayd masterka iyo labada darafba in la fadxeeyo caynta oo la yidhaahdo mafcal masterkii ayaa la kasreeyey cayntii oo la yidhi marfiq oo mafcil ah wa macsiyatin waa casaa rabbahu rabbigii buu caasiyey yacsiihi wuu caasiyaya ficilku hadduu yahay muctalullaam waxay ahayd caynta masterka iyo darafka in la fadxeeyo kadaka muctalu laamin mudlaqan waidan fa kaana waawan fa kasrun mudlaqan xasala soo saamu ahayn masterkii baa la yidhi macsiyatan darafkii wejigiisi caadiga ahaa buu ku yimi waxay ahayd in la yidhaahdo macsatan inay macsayatan marka la yidhaahdo iclaal baa ku dhacaya masjidin iyadu waxay ku shaadowday darafkii sajada lirabbihi rabbigiibuu u sujuuday yasjudu lahu wuu u sujuudayaa masjadan ay sujuudan wejigiisa caadiga ahaa buu ku yimi qiyaasku wuxuu ahaa masterka iyo darafkaba in la yidhaahdo masjadan oo mafcal lagu keeno ina cayntii baa damaysane masterkii baa waxaa la yidhi masjad oo wejigii caadiga ahaaya darafkii ayaa waxaa la yidhi masjid masjid waa meeshii ilaahay subxaana wa tacaala lagu sujuudayey makbirin kabira arajulu ninkiibaa da-diisu weynaatay yakbaru da-diisu waa weynaanaysaa makbiran ay kibaran sideedaba waxaa kala jira kabira iyo kabura kabira waxaa loo adeegsadaa wixii ku saabsan da-da kaburana waxaa loo adeegsadaa wixii ku saabsan jidhka weynaada ama qadarka iyo qiimaha iyo maamuuska sheikh la odhan jiray danawshari raximahu llahu tacaala baa wuxuu yidhi kabirtu bikasri ilbaa'i fi sinni waaridu mudaaricuhu bilfatxi laa gayru yaa saaxi wa fi ljismi walmacnaa kaburtu bidamiha mudaaricuhu bidami jaabi idaaxi kabirtu bikasri lbaa'i fi sinni waaridu kabirtu markaad tidhaahdo adigoo ba'da kasraynaya fi sinni waaridu ay waaridun fi sinni wuxuu ku soo arooray da'da mudaaricuhu bilfatxi mudaariciisu fatxa ayuu ku dheehan yahay inay waa facila oo ku timi wejigii qiyaaska ahayde laa kayru wax kale ma aha mid bannaan yaa saaxi saaxiibkayow wa fi ljismi walmacnaa kaburtu bidamiha wixii ku saabsan jidhka ama ku saabsan macnaha waxaad odhanaysaa kaburtu kaburat kalimatun takhruju min afwaahihim waxaa weynaatay kelmad ka soo baxday afkooda ama maxaad odhanaysaa markuu naaxo kabura alwaladu mudaaricuhu bidami jaa biidaaxi mudaariciisuna damo ayuu ku yimiyo waa facula faculana shaad iyo shardi toona may lahayn caynteeda marka la damaynayo ma'win ay wa ma'win sida laqbadeena ugu horreysay baynu ku xusnay sheikhu raximahu llahu tacaala in badan wuxuu adeegsaday cadfun bikayri caatif xarfa cadafkii buu meesha ka jaray taana waxaa kaliftay inta badan gabayga walkasra afrid limarfiqin wa macsiyatin wa masjidin makbirin ay wa makbirin ma'win ay wa ma'win ma'win wuxuu ku qayday sheikhu raximahu llahu tacaala xawa libila ma'win waxaa la yidhaahdaa xiro geesha waxaad odhanaysaa awat ilibilu makaanahaa ta'wii xeradii geela geelu waxay u hooyanaysaa xeradeedii ta'wii way u hooyanaysaa ma'win hooyaatin bay u hooyanaysaa ficilku wuxuu ahaa awaa awaana waxa weeyaan muctalulaami bilya muctalulaami bilyaay markuu yahay masdarka iyo labada darafba waxay ahayd in lagu keeno mafcal haddaba masdarkii wuxuu ku yimi wejigiisii caadiga ahaa oo awat ilibilu ta'wii ma'wan baad odhanaysaa hooyaatin bay hooyatay darafka laftiisii waxaa la yidhi wax allaala wixii aan tilmaamaynin xerogeel iyo meesha geelu u hoydo wejigii qiyaaskaaba ku imanaya maxaad odhanaysaa awal khanamu ma'wan adhigu wuxuu u hoyday xeradiisii ma'wan baa la odhanaya ma'waahum nnaar ahlu naarka markuu ilaahay sheegaya meel kasta oo cid lagu xareeyo oo darfu makaana waxaa la odhanayaa ma'wan haddii geela loo jeedo bes ayuunbaa lagu keenaa ma'win taa macnaheedu waxa weeyaan ereygan mastarkiisu wuxuu ku yimi wejigii qiyaaska ahaa darafkana haddii geela aan loo jeedin wejigii qiyaaskaha buu ku yimi marka geela loo jeedo oo qura ayaa loo adeegsadaa ma'win oo mafcil ah sidaa daraaddeed au shiikhu u yidhi ma'win xawal ibila ma'win ma'wigaas oo xawal ibila geel koobay xawal ibila maxay qeyd u tahay kayru ibil hadduu yahay wejigii qiyaaskaha buu ku imanayaa miniwi waxa weeyaan awaa lahu ya'wi wuu u damqanayaa waa u naxariisanaya masderka waxaad ku keenaysaa ma'wiyatan oo caynta la kasraynayo qiyaaskuna wuxuu ahaa maadaama oo ficilkuu yahay muctalu laami bilyaa masderka iyo labada darafba in la fadxeeyo waqfir waa gafara lahu wuu u dembi dhaafay gafara lahu wuu u dembi dhaafay yakfiru lahu wuu dembi dhaafayaa gafara yakfiru waa shuhratu kasra shuhratu kasraduna waxay ahayd iftax masdaran wa siwaahu ksir masderkana fadxee darafkana kasree haddaba masderkii ay ahayd in la fadxeeyo oo la yidhaahdo makfaratan ayaa waxaa la yidhi makfiratan ay gufraanan wa cudrin waa cudurdaarkii cadara yacdiru wuu cudur daarayaa isaguna waa shuhratu kasra waxay ahayd masderka in la fadxeeyo macdiratan baa la odhanayaa ay cudran waxma waa ficil amar maadigiisu waxa weeyaan xamiya canhu shaygii buu ka santaagay yaxmaa canhu wuu ka santaagayaa maxmiyatan santaag buu ka santaagayaa haddaba xamiya waa ficil muctalu laami bilyaa-iya sidoo kale cayntii mudaarica waa la fadxeynaya oo xamiya yaxmaaba la odhanaya marka waxay ahayd masderka iyo labada darafba in la fadxeeyo caynta oo la yidhaahdo maxmaatan laakiin masderkii waxaa la yidhi maxmiyatan rasaca macnaheedu waxa weeyaan waxbuu nuqsaamiyey ama musiibo ayuu ku riday waa ka manaca yamnacu oo rasaca yarza-u ayaad odhanaysaa waxaad odhanaysaa rasacahu musiibuu ku riday yarza-uhu musiibuu ku ridayaa sida manacahu yamnacuhu waxay ahayd markaa darafka iyo masderkaba in la fadxeeyo caynta masderkii baa la yidhi marzi'atan oo ku yimi wejigaa shaadkaa wacrif waa ficil amar laakiin wuxuu inoogu tilmaamayaa carafa yacrifu carafa shay-a shaygii buu gartay yacrifuhu wuu garanayaa waa shuhratu kasra waxay ahayd masderkana in la fadxeeyo labada darafna la kasreeyo oo iftax masdaran wasiwaa hugsir ayay soo gudagelaysaa masderkii baa la yidhi macrifatan udnun waa ficil amar oo laga keenay danna isaga waxaa shaadoobay darafkii oo danna yadunnu oo bimacnaa xasiba ah fatxul aqfaalku wuxuu odhanayaa makaankiisaa shaadoobay oo darfu makaankiisii baa waxaa la odhanayaa madinnatun waa meeshii wax laga maleeyey ama waxaas inay ka dhaceen la maleeyey manbitin ay wa afrid ilkasra limanbitin aynu ku noqonay danna yadunnu cayntii ficilku waa damaysan tahay waxay ahayd masderka iyo darafkaba in la fadxeeyo oo la yidhaahdo madanna darafkiiba waxaa lagu keenay weliba waxay xusayaan darfulmakaanke madinnatun taasina waa shaad manbit waa nabata shay-u yanbutu shaygii baa soo baxay isagana waxay ahayd masderka iyo labada darafba in la fadxeeyo oo la yidhaahdo manbat waxay tilmaamayaan fatxul aqfaalka iyo badrudiinkuba inuu shaadoobay makaanku oo meeshii ay wax ka soo baxeen aada odhanayso manbitu shajari meeshii geedku uu ka soo baxay wasilan la xidhiidhi buu ku yidhi bimafcili shuruq mafcilka u shuruq maxaad odhanaysaa sharaqat ishamsu qoraxdii baa soo baxday taa shuruuqu way soo baxaysaa waxay ahayd masderka iyo labada darafba in la fadxeeyo haddaba darafkiibaa waxaa la yidhi mashriq mashriqu shamsi waa meeshii ay kasoo baxaysay qoraxdu macaa qurub uqrub lala qabo oo lagu daray iyaduna ushruqun bay la mid tahay oo qarabat ishamsu taqrubu waxaa shaadoobay leeyihin iyadana makaankii oo maxaad odhanaysaa maqrib rajaca iyada waxaa shaadoobay masderkii oo rajaca ilaa rabbihi rabbigii xaggiisuu u noqday marjican ay rujuucan ila llahi marjicukum jamiican ay rujuucukum jamiican markaa marjic waxay ahayd rajaca yarjicu masderka in la yidhaahdo marjacan waayo waa shuhratu kasre oo waa iftax masdaran wasiwaa hugsir wasqudan dhac saqada shaygii baa dhacay weeye meeshii ay wax ku dhaceen waxaad odhanaysaa masqid saqada fi hada almakaani yasqudu fiihi haadaa masqidu zaydin halkani waa halkuu zayd ku dhacay culammadu markay ka hadlayaan qofku markuu dhasho waxay idhahdaan haadaa masqidu ra'sihi ama wa masqidu ra'sihi halka qofka madaxiisu ku soo dhacay waa meeshaas bimacnaa waa halkuu ku dhashay dadkuna sida majoritiga madaxooday soo horraysiiyaan way yaryihiin dadka dabakeenka ah markaa masqid baa la yidhahdaa meesha qofkaasu ku dhashay saqada yasqudu waxay ahayd masderka iyo labada darafba in la fadxeeyo darafkii baa la kasreeyey cayntii oo la yidhi masqid rajacana dee waynu qadinayoo waynu sheegnay ujzur macnuhu waxa weeyaan biree jazara alibila yajzuruhaa geeli buu biraynayaa waxay ahayd mastarka iyo labada darafba in la fadxeeyo oo la yidhaahdo majzaran laakiin darafkii ayaa waxay yidhaahdeen majziran tan oo kale fadxul aqfaalku wuxuu odhanayaa darafkaa shaadoobay darafka ayaa shaadoobay markaa ku qeydi maayey inuu yahay darfu lmakaan sidoo kale ku qeydi maayey inuu yahay darfu zamaan macnaheedu markaa waxa weeyaan darfulmakaankii oo macnuhu uu yahay halkii wax lagu bireeyey iyo darfu zamaankii oo macnuhu uu yahay xilligii wax la bireeyey waxaa la odhanayaa majzirun maadaamuu ka cabiray ereyga daraf oo aanu ku qeydin darfulmakaan intaa waxaa inoogu dhammaaday siddeed iyo tobankii ku shaadoobay kasrada halkaa waxaa inooga bilaabmayaa shantii ahayd muthallathul cayn cayntoodu ay ahayd mid ay ku bannaan tahay saddexda xarako damo iyo kasro iyo fadxo haddaba shantaa muthallathka ah saddex ka midii waxay ku shaadoobeen masternimada laba ka midina waxay ku shaadoobeen darafnimada ta koobaadee ku shaadowday masterka wuxuu inoogu tilmaamayaa iqdir ta labaadna wuxuu inoogu tilmaamayaa arabin ta saddexaadna wuxuu inoogu tilmaamayaa mahlikin saddexdaas waxaad ku calaamadsanaysaa masternimo labada soo hadhay oo inoogu tilmaamayo usruqan iyo uqbur waxay ku shaadoobeen darafnimada humma mafcila tiqdir ay humma sil dabeedna la xidhiidhi mafcila tiqdir mafcilada iqdir iyo washruqan mafcilada ushruqan ushruqan macnuhu waxa weeyaan qoraxayso bikhalaa ay bikhalaa'in meel bannaan ku qoraxayso nuskhadaha qaar waxay qorayaan washruqan nukhila oo nukhila ayay qorayaan macnuhu waxa weeyaan humma mafcila tiqdir ay humma sil dabeedna la xidhiidhi mafcila tiqdir mafcilada iqdir iyo washruqan nukhilaa waa la soo xushay oo waxyaabahani waxyaaba xula weeye bikhalaa haddii la yidhahdana macnuhu wuxuu noqonayaa humma mafcila tiqdir washruqan washruqan qoraxayso bikhalaa ay bikhalaa-in meel bannaan ku qoraxayso oo qoraxdu ha kugu soo baxdo iqdir wuxuu uga jeedaa qadara yaqdiru shaygii buu awooday fatxul aqfaalku wuxuu odhanayaa waa baabu daraba yadribu qadara yaqdiru waa shuhratu kasre waxay ahayd in masterkana la fadxeeyo labada darafna la kasreeyo ama haddaynu nahno daraf si aynagu soo gudagalaan labadii noocba inay waa noocii ahaa iftax mastaran wa siwaahu ksir waxaa la odhanayaa qadara yaqdiru wuu awooday maqdiratan iyo maqdaratan iyo maqduratan haddaba markaynu saddexdaa ku bannayno waxay ahayd masterka in la fadxeeyo oo la yidhaahdo qadara yaqdiru maqdaratan ay qudratan waxaa shaad noqday markaas kasrada iyo damada qodob ogow shantan shay damadu mar kasta waa shaad xarakadaa damada ahi mar kasta waa shaad waxaa inoo soo hadhay fadxada iyo kasrada washruqan wuxuu uga jeedaa sharaqat shamsu qoraxdii baa soo baxday tashruqu way soo baxaysaa waxaa ku bannaan saddex weji maxaad odhanaysaa tashruqu iyo tashriqu iyo tashraqu sharaqati shamsu tashruqu marka haddaba ay ku bannaanaanayaan saddexda weji waa marka ay wadato ta iyo iskaga kaa khaldamayn ti aynu soo marnay iyo tan sharaqada waxay ku bannaanaanayaan caynteeda saddexda xarako markay ta wadato laakiin markay tahay bilaata waataynu soo marnay maxaad odhanaysaa sharaqati shamsu qoraxdii baa soo baxday tashruqu way soo baxaysaa mashriqatan soo bixis ama mashraqatan ama mashruqatan hadeeg mashriqatan meel ay ka soo baxdo ama mashraqatan meel ay ka soo baxdo ama mashruqatan sharaqat ishamsu tashruqu way soo baxaysaa waxay ahayd darafka labadiisa nooc iyo masterkaba caynta in la fadxeeyo in caynta ficilka mudaaric waa la damaynay haddaba shayga ay saddexda weji ku bannaan yihiin cayntiisa waa marka uu yahay daraf waxaa shaadoobay kasrada iyo damada waqbur wuxuu u jeedaa qabara almeyta meydkii buu aasay yaqburuhu wuu aasayaa markaad u jeedda daraf maxaad odhanaysaa maqbiratan maqbaratan maqburatan ina yaqburu haddaba marka la yidhi cayntii la dameeyey waxay ahayd mar kasta in lagu keeno maqbaratan oo caynta la fadxeeyo darafkiibaa saddexdaasi ku bannaanaadeen waxaa shaada damada iyo kasrada ariba arajulu ya'rabu ninkiibaa caqli batay ay saara ariiban mid caqli badan buu noqday ariba ya'rabu waxay ahayd masterka iyo labada darafba in la fadxeeyo oo la yidhaahdo ma'rabatan haddaba masterkii ayay wejiyadani ku bannaan yihiin oo inaad tidhaahdo ma'ribatan caqliyaysi ama ma'rabatan caqliyaysi ama ma'rubatan dee maadaama caynta mudaarica la fadxaynaya waxay ahayd ma'rabatan in qiyaaska lagu keenee ma'ribatun oo kasradaa iyo ma'rubatun oo damadaabaa shaada macnaheedu waxa weeyaan darafku wuxuu ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa wathallith saddex xarakee arbacahaa afartoodaba bimacnaa afarta aan kuu soo sheegay cayntooda waxaad ku bannaysaa saddex xarako kadaa saas oo kale attathliithu saddex xarakayntii qad budila waxaa la siiyey limahlikin mahlik baa la siiyey waxaynu soo marnay halaka waxa shaadoobay uu yahay masterka maxay ku kala duwan yihiin halkana waxaynu maraynay halaka caynta ay ku bannaan yihiin saddex weji ta uu shaadoobay masterkeedu waa halakada marka ay wadato ta oo huma mahlika aynu soo marnay haddii laakiin ay tahay bilaa ta waxaa ku bannaan caynta saddex xarako in la yidhaahdo almahlik iyo in la yidhaahdo almahlak iyo in la yidhaahdo almahluk oo macnuhu uu yahay halaag haddaba halaka yahliku qaacidadu waxay keensanaysaa iftax mastaran wasiwaahu ksir masterkii haddaba la fadxaynayey saddexdan weji maadaamay cayntii ku bannaanaadeen shaadnimadu waxa weeyaan shaadnimadu waxa weeyaan kasrada iyo damada attathliith asha ku jirtaa waa ashii la odhan jiray cahdiya dikriya ama cahdi dikri mid tilmaamaysa waayo wathallith saddexee buu yidhi arbacahaa afartaas saddexee kadaa saas oo kale attathliithu saddex xarakayntii saddex xarakayntu waa tee waa tii laga fahmay wathallith qad budila waxaa la siiyey limahlikin mahlik baa la siiyey waxaa jira waxyaabo kaleo culammada qaar ay ku dareen oo maysaratun oo darafkeedu uu shaadoobay iyo masraca oo mastarkeedu uu shaadoobay intaasaa lagu daraa wakasaxiixi aladi lyaa caynuhu wacalaa ra'yin tawaqaf walaa tacdu aladii nuqilaa tan horeaynuu tilmaanay waxaynu naqaanay ficilku markuu yahay muctalulcayni bilyaa shardigiisiina uu helo caynta mudaarica in la kasrayn jiray sida baaca yabiicu saala yasiilu aana ya-iinu xaada yaxiidu zaana yaziinu haddaba culammada qaar waxay leeyihiin hadduu yahay muctalulcayni bilyaa waxaa loola dhaqmayaa sidii shuhratu kasraha shuhratu kasrahana waxaa la samayn jiray iftax mastaran wasiwaa hugsir kaasi waa madhab oo inaad samayso masterkana inaad fadxayso darafkana aad kasraysid mathalan caasha yaciishu macaashan ay cayshatan nolol buu noolaaday waa inta la fadxiyo masterka darafkana la kasreeyo la yidhaahdo maciishan oo macnuhu uu yahay halkuu ku noolaa ama xilligu noolaa kaasi waa madhab madhab labaad wuxuu odhanayaa qofku ikhtiyaar buu leeyahay kaa doontana waxaad odhanaysaa macaash iyo macaab iyo manaal iyo de wixii la mid a kaa doontana caynta wad kasrayn wa anta mukhayarun fii masdarihi bayna fatxihi wa kasrihi madhabka saddexaad wuxuu leeyahay waar carabta wixii laga maqlay inay fadxeeyaan cayntana hala fadxeeyo wixii laga maqlayna kasreeyaan hala kasreeyo intaasuunbu inoo tilmaamaya wakasaxiixi aladi lyaa caynuhu wacalaa ra'yin tawaqaf walaa tacdu aladii nuqila alladii kii alyaa yaadu caynuhu cayntiisa ay ahaatay kasaxiixi mithlu saxiixi sida kii saxiixa ahaa oo kale weeye wa calaa ra'yin tawaqaf wa tawaqaf istaag ay cala samaaci wixii la maqlay isku taag calaa ra'yin ra'yi kalena oo wixii la maqlay ha dhaafin walaa tacdu aladii kii ha ka gudbin nuqila lasoo raray waxaanu inoo tilmaamin madhabkii aynu tilmaanay ahaa ikhtiyaarka iyo kala doorashada haddaba madhabkaa hore oo ah wa ka saxiixi aladi lyaa caynuhu wacalaa imaamka la yidhahdo jawhari kitaabkiisa la yidhaahdo sixaaxa toban meelood ayaa waxaa la yidhi uu ku caddeeyey arrintan oo uu ku raajaxay culammada qaar sidaasay ka soo naqlinaya madhabka ah kala doorashada wuxuu ku gaar yeelay baa la yidhi kelmadda caaba oo wuxuu yidhi kelmadda caaba waxaa kuu bannaan inaad fadxayso caynta iyo inaad kasrayso ama daraf ha noqdo ama masder wa kasmi mafcuuli kayri di thalaathati suq limaa lahu mafcalun aw mafcilun jucila halkana wuxuu inoogu tilmaamayaa kayru thulaathi marka laga keeno masderkii miimiga ahaa iyo darafka labadiisii nooc sidee baa loo gelaya sida loo gelaya waa taqaanaa ismu mafcuulka kayru thulaathiga ah sidii loo geli jiran weeye waxaynu soo marnay ismu mafcuulka kayru thulaathiga ah marka la doonayo in la keeno waxaa laga dhigi jiray ficilkii kayru thulaathiga ahaa ee mabniyun lilmajhuulka ahaa dabeedna xaraf mudaaracadii ayuunbaa waxaa loo bedelayay miim la damaynayo mukramun mudkhalun mukramun yukramudibaa maxaa la yidhi xaraf mudaaracadii un ha loo bedelo miim damaysan mukramun yustakfaru xaraf mudaaracadii waxaad u bedelaysaa uun miim damaysan mustakfarun waa mid la weydiisanayo dembi dhaaf yutasalu waa lala xidhiidhayaa xaraf mudaaracadii waxaad u bedeshaa miim damaysan mutasalun bihi mid lala xidhiidhaya weeye wasankaa aynu soo marnay ayaa wuxuu ka dhaxeeyaa afar shay kow ismu mafcuul oo kayru thulaathi ah iyo master miimiya iyo darfu lmakaan iyo darfu zamaan intaasuu ka dhexeeya wa kasmi mafcuuli kayri di thalaathati suq limaa lahu mafcalun aw mafcilun jucila wa suq soo dhalaali kasmi mafcuuli kayri di thalaathati sida ismu mafcuulka kii saddexda waxaan ahayn u saaxiibka ahaa limaa kii u dhalaali lahu isaga uu u sugnaaday mafcalun mafcal aw ama mafcilun limaa kii lahu isaga jucila loo yeelay mafcalun mafcal loo yeelay aw mafcilun ama mafcil loo yeelo ahaa darfu zamaan ama darfu lmakaan ama master miimi nuskhadaha qaar waxay qorayaan wa kasmi mafcuuli kayri di thalaathati suq limaa lahu mafcalun aw mafcilun jucila tanaan haystaa waxay odhanaysaa wa suq dhalaali kasmi mafcuuli kayri di thalaathati sida ismu mafcuulka kii saddexda aanu saaxiibka ahayn limaa kii u dhalaali lahu isaga jucila loo yeelay mafcalun mafcal loo yeelay aw ama mafcilun loo yeelay oo ah darafkii iyo masterkii miimiga ahaa darafkana labadii nooc baa soo gudagelaya nuskhada odhanaysa minhu limaana wuxuu noqonayaa macnuhu wasuq dhalaali kasmi mafcuuli kayri di thalaathati oo kale u dhalaali minhu kayru thulaathiga xaa laga soo qaatay limaa kii u dhalaali lahu isaga jucila loo yeelay mafcalun aw ama mafcilun loo yeelay mathalan adkhala waxay ahayd ismu mafcuulka in la yidhaahdo mudkhalun markaad leedahay meeshii la galay ama goortii la galay ama gelitaanka laftiisii mudkhal baad odhanaysaa waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin waakhrijnii mukhraja sidqin ina almuttaqiina fii muqaamin amiin wa qiraa'o ina almuttaqiina fii muqaamin amiin oo mufcal ah muttaqiinta waxaa u sugnaaday meel aamin ah oo ay ku sugnaadaan muqwan buu ahaa dabeedna waxaa ku dhacay iclaal yandaliqu markaad ka keenayso ismi mafcuul waxaad odhanaysaa mundalaqun darfu makaankiina waxa weeyaan mundalaqun meeshii laga tegey darfu zamaanku waa mundalaqun xilligii la tegey masterka miimiga bimacnaa indilaaqana maxaad odhanaysaa mundalaq inta kalena waa saas oo kale xasunat mustaqaran wa muqaama ay istiqraaran wa iqaamatan sidoo kale waxaa loo macnayn karaa meel lagu sugnaado iyo meel lagu nagaado wayaclamu mustaqarahaa wa mustawdacahaa fa mustaqarun wa mustawdac intaasoo dhan waxay noqonayaan qaar loo macnayn karo ismu mafcuul iyo darafka labadiisii nooc iyo masterkii miimiga ahaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk